munaasabad xarun ay leeyihiin ciidamada ilaalada wadooyinka lagu dhagax dhigayay ayaa lagu qabtay isla degmadaasi ee gobolka banaadir waxaana kasoo qaybgal munaasabada lagu dhagax dhigaya xarunta cusub ay leeyihiin ciidamada taraafikada taliyayaasha ciidamada booliiska taraafikada saraakiil saraakiil xigeeno alifley iyo dabley munaasabada xarunta cusub ee ciidamada taraafikada waxaa hadal kooban saxaafadda siiyey taliyaha hogaanka ciidamada ilaalada wadooyinka jenaraal cabdinaasir maxamed dalab oo ku tilmaamay farxad iyo guul weyn oo u soo hoyatay ciidamada taraafikada
taliye waxaa maanta oo bishu ay tahay toddobiyo tobanka bisha sagaalaad laba kun lix iyo toban farxad weyn ah inaad nagala soo qiib gasho furitaanka xarunta taraafikada xamar jajab oo aan dhibaato weyn u qabno waad aragtay xarunta aan hadda degannahay baabuurtii xumeyd iyo kuwii fiicnaay meel la kala dhigan waayey banaanka waaga ugu barya badidooda waxaana gabagabada dhagaxdhiga ka hadla taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya sareegaas maxamed sheekh xasan xaamuud isaga oo sharaxaad ka bixiyey faa'iidada ay u leedahay xarunta cusub ee ciidanka booliiska loo dhagax dhigay wuxuuna xusay inay qayb ka tahay tayanta ciidamada gaar ahaan booliiska sida aad la socotaan horumarka booliiska soomaaliyeed uu ku tallaabsanayo iyadoo la fulinayo awaamirtii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ahayd in la derdergeliyo tayeenta ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maantana waxaan joognaa inaan isla degmada xamarjajab oo aan sanadkii horena aan ka dhagax dhignay saldhigga booliiska ee degmada xamarjajab maantana aan ka dhagax dhigno qaybta cusub ee taraafikada nabadgelyada wadooyinka taraafikada ee xamarjajab waxaa kaloo jiray inaan bishii horena sidaas oo kale duqa magaalada iyo guddoomiyaha gobolka ee anigaba aan iyadana dhagax dhignay saldhigga cusub ee degmada waaberi oo iyadana noogu deeqeen dhulkaas dowladda hoose marka waxaan rabnaa inaan halkan fursaddan uga faa'idaysano haddaan annaka booliiska nahay waxaannu qaadanay tusaalihii iyo talooyinkii madaxweynaha ee ahaa inaan la sugin wax allaale qof walba wuxuu qabsan karo uu qabsado halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa golaha midnimada soomaaliyeed somaali community tree e leben muuse maxamuud jiisow magaalada muqdisho